guridi markii maamulka ACC qaatumo hore iyo un sheegeen intii uu bilaabeen diiwaangelinta baabuurta shilgadisan ee ka howlgalow deegaanada maamulkan si uu nagadan hano sharci islamarkaana langmarsi hanaanka canshuuraha ku waajibtee magaalada laascanood ee laku bilaabay diiwaangelinta baabuurta shilgadisan maadaama xilligii lang asteeye la diiri iyadoona gaadiid badan iyo isdiiwaangeliyeen islamarkaana qaadeen warqadaha sharciga madaga xafiiska howlaha guud iyo horeydan dhisowka ACC qaatumo ayaa ku hadalay diiwaangelinta yowadan usana muddada canshuur dhaafka gaadiidka sheegay in lagu kordhiye muddo bil ah waxaanu halkan hore uga sheegnay inaannu bixinayno sumasiinta gaadiidka wakhtigeediina uu yahay gebagebo markii aannu aragnay baahida loo qabo qaadashada sumadda gaadiidka esisi khaatumo markii ay noo yimaadeen cabashooyin badan oo ka imanaya meelaha fogfoga dalka sida gobolka xaysimo taleex gobolka sanaag iyo xudun iyo meelaha la siman waxaanu aanu aragnay baahida loo qabo iyo dadka iyo wakhtiga waxaanu go'aansannay inaannu kordhinno muddada cashuurdhaafka aannu ku darro wakhti bil ah wakhtigaasoo ka bilaabanaya labaatan iyo kow bisha koowaad laba kun iyo shan iyo labaatan kuna eeg tobanka bisha labaad laba kun iyo shan iyo toban waxaana ku mid ay gaadiidleyda qaadeen sharciga baabuurta iyo hadhowaayana iyoona sheegeen inay waajib ay tahay qaadowka shatiga baabuurta taasina iyo qayb ku qaadi karta hubyowka amniga iyo horumarinta dhaqaalaha cabdiftaax cabdilaahi halkan waxaannu ugu jirnaa kayuu inaannu gaadiidkayaga cashuuranno waxaa weeyaan bilaydhada iyada iyo aannu qaadanno dee saasaannu kayuuga ugu jirnaa ee shaqo wanaagsan shaqaduna si habsamaya bay u socotaa
waxaan ku faraxsannaho faylka ugu jiraa qaadashada cashuurta dowladdeeda sc khaatumo state of soomaaliya marka waa gaadhigi labaad aan cashuuranaya anugu hawshuna si habsimele bay u socotaa ilaa saaka waa u taagannahay waananu ku faraxsannahay dhibaato kuma qabno faylkaasaa lagu jiraa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanu leenahay baanu wax ku bixinaynaa aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa shaqaalaha dowladda iyo howlwadeennada iyo inta shaqaynaysa iyo inta soo ajiibtayba dadkana waxaanu ku baraarujinaynaa inay baabuurta cashuurtaan guryaha cashuurtan cashuurta bixiyaan
magacaygu waa sareebaan jaamac cabdi ka mid a dadka gaadiidka wato cashuuranaya waxaan u mahad celinayaa dowladda khaatumo oo howlaheedii si habsibiilo wanaagsan u wadda waxaan leeyahay dadka shacabka maamulka waa in lala shaqeeyaa dowladnimadu sideedaba waa shacab kala dambaynta waa in la ilaaliyaa ciidamada waa in loo hoggaansamaa amaawiirta waa in la qaataa haddii laisbarbar yaaco dowlad la noqon maayo waxaan la gaari maayo marka waa in la isu samraa oo dowladnimada la daadiyaa oo garbaha laga joogaa aadna ugu mahadnaqayaa dawladdu shaqada hayso saddex maalmood bay igu qaadatay saddexdaa maalmood baan joognaa waxaan doonayaa balaydhkii marka waana ku qanacsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maamulkaygii aniga oo ku qanacsan haddii kana cashuuranaya laba baabuur alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasaaradda howlaha guud baanu joognaa saf baanu ku jiraa gaadiidkaanu cashuuranaynaa gaadiidkaanu cashuuranaynaa waxaanu qaadanaynaa buugga iyo balaydhkii aad iyo aad baan ugu qanacsannahay sababkaa dhaadheer aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda khaatumo aad iyo aad maamulka dowladda khaatumo si habsami leh oo horumar leh oo higsad leh oo kudaysho mudan ayay u shaqaynayaan waxaannu odhan karraa kuwii dhowr iyo labaatanka sano iyo soddonnada jiray weliba ay gaadhin habka iyo nidaamka ay u shaqaynayso dowladda tani oona wax ilaahay loogu mahadiyaa waxaana ka mas-uula dadweynaha oo u hoggaansan shuruucda iyo arrimaha lagu shaqaynayo deegaanada maamulka ACC qaatumo